Maamulka dowladda hoose ee Hargeysa ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo guddoomiyaal degmo iyo shaqaale isugu jira oo ka badan lixdan qof ay u xidhan yihiin eedo la xidhiidha musuqmaasuqa sida uu v o e da u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Khadar Axmed Cumar oo u warramay wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakule ugu horeyn walaal khadar maxamed cakule aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanaan ku mahadsan tahay inaad igu martiqaadid v o a haddaan warbixinka koobankaa siiyo infrastructureska hargeysa ka socda iyo waddooyinka dhismayaashooda ka socda shan iyo afartan waddo ayaa noo dhammaaday shan iyo afartan kilomitir ayaa noo dhammaaday sidoo kale waxaa noo raacaa intaa shan iyo toban kilomitir oo dayactira inta shan iyo afartanka kilomitir ee hore waa waddooyin cusub oo qaab casriya loo dhisay oo leh halbeegyadoodii caalamiga ahay oo dhan loo dhamaystira hadday noqoto drainagekii hadday noqoto sidewalkii hadday noqoto lightingkii hadday noqoto wax kastoo waddadaas ay u baahnayd tayadii ay u baahnayd sidoo kale waxaa raacaa dayactir aan ku sameynay waddooyinka u baahan oo aan dee burburkoogu aanay wada burburin ise u baahan in la dayactiro oo gududkan laga biiyo marka iyagana waxqabad fiican ba halkaasina nooga qabsoomay intaa waxaa noo raaca hadday noqoto xagga infrastructureka iyo dhismayaasha maxaa gacanta ku haystaan ama idin dhammaaday waddooyin iyo dhismayaal sagaalka degmo ee caasimadda hargeysaba dhismayaal waaweyn oo casriya ayaa lagu sameeyey si dadweynaha customarska ee dadweynaha ay iyaguna ugu raaxaystaan shaqaalaha ka shaqaynayaana meel ku habboon ay ku shaqeeyaan waxaa maanta inoo hirgashay oo inoo dhammaatay degmada ibraahim koodbuur oo arkaysid oo inku shaqaynayno oo si casriya loo dhisay oo qurux badan oo nidaamsan waxaa socota degmada maxamed mooge oo dhammaad ku dhow waxaa socota degmada maxamuud haybe oo iyaduna dhammaad ku dhow waxa aad ogeedeenoo la dhagax dhigay degmada axmed macalin haaroon waxaa kaloo la dhagax dhigay degmada axmed dhagax intaasi waxay ahaayeen shantaa degmo sanadkii hore ee sanadka cusub insha allah biidnillahi kariim afarta degmo ee harsan iyagana dhammaystirkooga waa dhammaystiran yihiin communitiga iyo bulshada ayaanu iska kaashanay wadooyin muxuu aha dhismayaasha xarumaha degmooyinka si ay u dareemaan ownership dadku inay iyagu leeyihiin si ay u dareemaan
mayr ku-xigeen xagga haddii la soo noqdo maamul daatiso waxaa jirta xeerar ku qorayaan oo dowladaha hoose ama golayaasha deegaanka ay siinayaan inay maamulkooda la wareegaan waxbarashada ama iskuullada hoose dhexe sidoo kale ay ka timi qaybo caafimaadka ka mida ugu horeyn waxaanu mahad celinaynaa xafiiska champion ofiska oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan uu hogaamiyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna commitment fiican la timi oo maamul daadejin rasmiya oo waxbarashadii sameynaysa labada bisha insha allah biidnillahi kariim siduu qorshu yahay ayaa la kala saxeixan doonaa heshiiska rasmiga ee dowladda hoose hargeysa iyo wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan taas oo aan kula wareegi doono boqol iyo saddexiyo toddobaatan iskuul oo degmooyinka dhiida ay ku jiraan iyo caasimadda hargeysa hore shan iyo afartan iskuulba aanu u haynay mas-uuliyadooda hadday noqoto nadaafadooda dayactirkooga dhismayaashooda qaarkood kuwaas sida shan iyo afartanka iskuul horeaanu u haynay sidoo kale waxaanu bixin jirnay maamulayaasha iskuullada oonu siin jirnay sanadkii ugu dambeysay gunno rasmiya insha allah waxaanu rajaynaynaa inay waxbarashadu halkii ay wasaaraddu ku haysay inaanu halkaa kasii qaadno oo tayadana aanu halkaa kasii badino maxaa yeelay dowladda hoose dowladaha hoose iyagaa gaadha bulshada wasaaradda waxbarashadu iyadu waa leefal sare waxaa intaa raaca iyadana wasaaradda caafimaadka oo iyaduna commitment fiican iyadana la timi iyadana heshiiska heshiis la mida insha allah inuu dhaco ayaanu rajaynaynaa maxaa yeeley awalba gobolka maroodijic si guud m c h hadday noqoto dhismayaashooda waanu dhisaynay sanadkii ugu dambeeyey m c hyo badan baanu caasimada iyo inta caasimadda ku xeersanba ka hirgelinay waxaa ugu muhiimsan iminka aad goobjoogaad ka tahay dololdho amba inaamin oo maanta degmada lix iyo labaatanka jun hal m c h bay lahaan jirtay maantana waxay noogu soo biirtay dee xaruntaa weyn degmo kastana saasi la mida ayaa looga hirgeliyey oo digaalo ugu dambeeyey ayaa heal centerkii ugu weynaa ayaa laga sameeyey dowladda hoosena way la wareegtay maamulkeedana dee maanta waxa ku haysa gacanta dowladda hoose iyo hay-adda safety children
su-aasha ugu dambaysan kudiinaya maayir ku-xigeen waxay tahay dhowaan mar aada hadlayseen gaar ahaan maayirku wuxuu carabka ku dhufay in dad musuq maasuq u xidhan yihiin dowlad hoos ahaana maamulkiina cusub ee aada dagaal kula jirtaan musuq maasuqa haddaad noo sheegtid trinteleg baa xidhan ama shaqada looga joojiyey walaal khadar aad iyo aad baad mahadsan tahay horta dowladda hoose hargeysa siday waddooyinka loo dhisayo ayaa reformiskii muxua institutionkan lagu dhisayey ayaa ka socda waax kastana sideeduu shaqa uga socotaa hadday noqoto waaxda cashuura waaxda maamulka waxaanu intaa ku dadaalaynaa in horta institution dhan oo inoo dhisan oo dowladda hoose hargeysa la yidhaahdo inaynu dhisno waxyaabaha aanay dadkeenu ogeyn waxaa ka mid a reformiska ka socda ayaa muhiima isbedelada ka socda ee laga wado ayaa ambaduba habeenta laga wado ee maamulka iyo maareynta ayaa ugu muhiimsan waxyaabahaasi waxay keeneen inaanu dee maamul daadejin degmooyinka dhexdooda ku sameyno oo inanka guddoomiye degmada jooga inuu degmadiisi maayar ka noqdo isagu dadkii si wanaagsan ula xidhiidho taasi waxay keentay markaa inaynu dadkii iyo shicibkii isgaadhno shicibkii iyo dadkii markay isgaadhnana cabashadii ay si toosa u timina waxaanu dee tallaabo rasmiga ka qaadnay oon sharciga la tiigsanay dad ka badan ilaa lixdan qof ayaa shaqo ku waayey qaar guddoomiyayaale iyo qaar ka hooseeyeyba si rasmiga loo xidhay sharcigaana lala tiigsaday maxkamadahana la geeyey waana markii ugu horreysay ee si rasmiya dowladda hoose hargeysi ay dad musuq maasuq si rasmiya loogu xidho annaga waxaa naga go-an inaanu la dagaalanno nooc kasta oo musuq maasuq inaanu la dagaalanno bulshadana waxaanu ka codsanaynaa inaanay ku taageerin hadday madax noqoto iyo hadday shaqaalo noqotoba inaanu dadka laaluush lagu taageerin qof kasta araashi walmurtashi ka qaata iyo ka bixiyaaba waa isku dembi naartaanay wada gelayaan marka waxaanu bulshadana ku wacigelinana ha bixinina wax la yidhaa laaluush ha iska bixinin because of haddaad bixisid aadna la dembi baa tahay shaqaalaha iyagana waa shaqaalo maanta aanu ku kalsoonahay inta joogta waxaanaanu rajaynaynaa inaanu dadkaa aqoontooda iyo kartidoodaba la kobciyo oo waxbarasho iyo aqoonba kor loogu qaado la kobciyo
aad ayuu mahadsan yahay ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa khadar axmed cumar oo u warramiyey wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle